allah u naxariistee waxaa xalay ku geeriyooday dalka jabuuti generaal jaamac maxamed khaalib oo ka mid ahaa ciidankii kasoo mid noqday ciidanka soomaaliya sidoo kalena mar noqday taliyihii booliska soomaaliya marxuumka waxaa sidoo kale uu wasiir kasoo noqday dhowr wasaaradood muddooyinkii dambena waxa uu ahaa macalin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho haddaba wariyaha v o e da ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka taleefonka ee jabuuti kula xiriiray ridwaan xirsi maxamed ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya marxuumkana ay qaraabo ahaayeen waxaana ugu horreyntii v o e da uu xaqiijiyey geerida marxuumka
bismillahi raxmaani raxiim inna lilah wa inna ilayhi raajicuun walaal ilaahay naxariis jannaha ku madnaysto jenaraal jaamac maxamed khaalib waa caawafiidkii ayuu ku geeriyooday magaalada jabuuti hadda ayaan joogaa meeshii uu ku geeriyooday oo aanu eegayna ama qaban qaabinayna aaskiisa iyo hawshiisa marka waan idin xaqiijin karaa geerida jenaraal jaamac maxamed khaalib ilahay naxariis jannaha ku madnaysto aamiin marka ma wax xanuuna ayuu u dhintay mise tii alla unbaa u timid
ma walaal jenaraalku beryahan buu u xanuunsanayey xanuun ahaan baa looga soo qaaday magaalada hargeysa marka dhakhtar weyn oo ku yaalla magaalada jabuuti oo dhakhtarka milateerka oo suudaantu ay dhiseen ayaa la keenay marka halkaanaa lagula tacaalaya xanuunkiisa dee kolley nin weyn oo maas maanta ah da'diisu ay weyntayna wuu ahaa ilaahay naxariis jannaha ku madnaqaysa ku madnaysta maalin wanaagsan buu dhintay tiisii ayaa gashay marka sidaasay xaaladiisu ahayd waayahay muddooyinkii dambena si dhow ayaad ula socotay xaaladihiisa bal haddii aad wax ka taqaano taariikhdiisa iyo xilligii u dhashay generaalku dee waxa weeye waa nin caana oo maanta soomaaliya geeska gees laga yaqaano u ahaa genaraal jaamac maxamed khaalib allah u naxariisto wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo soddonkii deegaanka la yidhaahdo dhoodi gaban ee gobolka sanaag ayuu ku dhashay wuxuuna runtii ku biiray booliiska soomaaliya bishii abril sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo kontonkii oo lagu qaatay karaannimo sanadihii kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii ilaa toddobiyo kontonkiina wuxuu tababaro ku qaatay macadkii tababarada ee sheekh marka generaalku wuxuu caan ku ahaa dee ninkii markuu yaraa dhalinyarada ahaa isaga ayaa isbaray dugsi quraan sida la sheegay iyo iskuullada hoose iyo ma gelin laakiin wuxuu toos ugu biiray booliiska soomaaliya markuu tababaradaasi macadka sheekh ku qaatay kadibna waddanka ingiriiska ayuu u kicitimay oo waxa uu galay iskuulkii ama macadkii la odhan jiray metropolitan police ee london marka halkaasuu runtii jananku uu kasoo baramoosay wuxuu ahaa nin aad iyo aad runtii aqoontiisu ay u fiican tahay iskorisa dhalinyaro isagoo ah isagu isbaray iskoriyey labayo toban jir isagoo ahbaa hooyadii ay geeriyootay oo ay miyiga ku dhimatay kadib markaa magaalada hargeysa ayaa runtii uu yimi oo waa uu kasoo kicitimay dhulkaas waxa uu ku dadaalay jananku inuu luqadda af ingiriisiga barto waxaana la sheegaa saddex iyo toban jir markuu ahaa inuu s y l runtii uu ka mid noqday xubnihii ayaa la yidhaahdaa oo runtii la tilmaamaa jananku taarikh dheer buu leeyahay guud ahaan waxaa runtii uu noqday nin firfircoon oo tababar fiican leh oo wakhtigaasoo ay aad u yaraayeen dadka xataa faraha booliska oo kale c i d da dadka faraha dhiga isaga laba nin oo keliya soomaaliya ka jiray sida taariikhda lagu hayo waa gartay taliyihii booliskana uu soo noqdaan filayaa iyo dhowr wasaaradoodna waa uu soo qabtay ha jananku waxaa la yidhahdaa de waxa weye taliyi ugu horreeya xagga sirdoonka ama c i d da soomaaliya ayaa runtii u ahaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdanki ilaa lix iyo lixdankii markii dambena dee wuxuu noqday wasiir wasiirka shaqada iyo shaqa arrimaha bulshada ayuu noqday kun iyo sagaal boqol iyo toddoba toddobiyo toddobaatankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo siddeed iyo toddobaatankii marka haddana wasiirka dowladaha hoose iyo horumarinta ayuu noqday wasiirka gaadiidku noqday dhowr wasaaradood buu ayuu kasoo shaqeeyey runtii jananku waayahay allah u naxariisto marxuumka marka muxuu ka tegey ifka muxuu uga tegey generaalku wuxuu ka tegey sagaal ubada dee iminka waa dad waaweyn runtii shan wiil iyo afar hablood ayaa jananku uu ka tegey ilaahay naxariis jannaha ku manaysto waa dad waaweyn oo waxay kala joogaan daafaha caalamka qaarkood ingiriiskay joogaan qaar maraykan bay ku nool yihiin oo halkaa aad joogtaana kenya qaar baa jooga haddana waxaa ila jooga wiil uu dhalay oo cabdiraxmaan baa halkan nala jooga oo soo raacay xanuunkiisa markii uu soo qaaday oo halkan keenay marka dee jananku ilaahay naxariis jannaha ku manaysto haliyey weyn oo soomaaliyeed oynu ognahay mawaaqiftiisii buugaggii uu qoray iyo taariikhdiisii iyo documentariga laga hayaana ay xusi karaan jananku mabdii u aaminsanaa iyo soomaaliya halkuu kaga jiray iyo kaalintu kasoo galay aad iyo aad baan runtii waxa inaga baxay haliyey weyn baa inaga baxay ilaahay naxariis janna ayaan uga baryayaa ilaahay subxaana watacaala godkiisa inuu u nuuro walaal waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan ehelkii uu ka tegey jaamac jaamac jaamac maxamed qaalib ummadda soomaaliyeed oo dhan baan u tacsiyeynayaa ummadda reer somaliland baan u tacsiyeynayaa waxaan leeyahay ha loo soo duceeyo aynan ku cibro qaadanno dariiqii uu jananku uu hayey iyo runtii waxtarkiisii markan ugu dambeysay jenaraal maxamed jaamac qaalib wuxuu ahaa brofessor ka dhigaa jaamacadaha soomaaliya khaasatan muqdisho wuxuu ka dhigayay jaamacadda simad iyo jaamacadda city ayaa uu suugaanta iyo dhaqanka soomaalida runtii uu ka dhigayay marka jaamac marnaba howlgab ma noqon ilaahay naxariis jannaha ku mamaysto
aamiin naxariistan allah siiyo waxa uu ahaa ridwaan xirsi maxamed ra-iisal wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya oo u warramaya ridwaan xaaji cabdulle isagoo ka warramaya geerida ku timid allahu naxariiste jenaraal jaamac maxamed qaalib oo xalay ku geeriyooday dalka jabuuti